wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka dowladda federaalk soomaaliya xasan macalin maxmuud iyo hadagu kugooy dhismo dayactir iyo qalabeenla kasuubi kaasayti oo lanka tira galay in laka tababara maxaabiista kahirig xabsiga dhexesi kor lanka qaada xirfadiyo arrintunyo waybayay qayb ku etaa dadaalada wasaaradda ee reed anhabeeyowka nidaamka xabsiyada iyo weliba maxaabiista lakasiyow xirfado iyo ka nooladaayaan kureed markiyo ku bahan xukunsho munaasabadda xadaga lakuu gooyey wayba wasiirka kawehelyaayey safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya anroga iskuduwaga hay-adda tika oo ee hay-adda dhistay iyo weliba taliya ku-xigeenka ciidamada asluubta soomaaliya jenaraal cilmi waasuge wayna goobta laka ka wareejiyey agabka tababarka oo dhammaystiran wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka soomaaliya mudane xasan macalin maxmuud iyo wayba usag mahadnagay dowladda turkiga iyo weliba qof kasta oo dayactirka xaruntuun qayb ku qaada bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysaa mudane safiir waa waa kuu mahad celinaya adiga iyo dowladda turkiga ee aan walaalaha nahay waxaan u mahad celinayaa tika hay-adda tika ayaan u mahad celinayaa runtii dadka maxaabiista ah ee dembiyada lagu soo qabtay ee halkan lagu soo xiray waxaan u baahan nahay sida la sheegayba mar alle markay dhammaystaan xukunkooda markay dhammaystaan si ay bulshada ugu noqdaan xubno faa'iido leh oo firfircoon si ay u noqdaan in tababar ay qaataan naftoodana ku anfacaan bulshadana ay ku anfacaan oo aysan mar dambe muhiimaddu waxaa waaye mar dambe inaysan ku noqonin dembigii wax dembigaas ku qasbi kara inay dembi galaan oo bulshada dhibaato u geystaanna inaysan dhici karin marka waxaa waaye xaruntan ama xabsigu waa xarun xarun dhaqan celin waaye dhaqan celintu macnaheedu waxaa waaye rehabilitation dadka in lagu sameeyo ooy noqdaan xubno xubno firfircoon oo wanaagsan oo muhiim u ah annagana na anfaca iyaguna is anfaca aad iyo aad aan kaga mahad celinaa gaar ahaan gaar ahaan barnaamijkaanu waa waa dumarka si gaara xirfadaanu marka waxay ka caawin doontaa dumarka xabsiga soo dhammaystay oo muddadeedu soo gutay inay ku tababartaan tababar fiican ku qaataan oo lagu tababaro kadib say ugu shaqaystaan oo ay u helaan nolol wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka dowladda soomaaliya oo kaaladaasi saaxiibada caalamigee iyo dadaalo weyn ankajarta reedan asriyeyowka arrimo xabsiyada iyo weliba horumarinta nololo maxaabiista ee kiirin xabsiyada dalka